إبراهيم أن يغيثه ولو كان ذلك شركا لما فعله nabiyullaahi ibraahim markii lagu tuuray dabka waxa uu soo bandhigay malaku jibriil inuu u gargaaro marka haddii ay shirki tahay istiqaafadu malaku jibriil uma soo bandhigeen nebi ibraahim arrinka noocaasiya qaala sheekhu raximahu llah walahum waxa u sugan shubhatun ukhraa shubho kale wa hiya shubhadaasi waa qisatu ibraahim qisadii nabiyullaahi ibraahim lamaa ulqiya markii lagu tuuray fi nnaari dabka lagu tuuray ay ku tuureen dadkii kufaarta ahaa ee tawxiidka la dagaalamayay ictarada lahu waxaa usoo baxay ama usoo banbaxay jibraa'iilu fi lhawaa'i hawada ayuu uga muuqday oo faqaala wuxuu yidhi jibriil alakama waxaa kuu sugan ama alakama kuu sugan tahay ibraahiimow xaajatun baahi ama dan faqaala ibraahiimu wuxuu yidhi calayhi asalaam amaa ilayka ay amaa xaajatun xaaje miyaa ilayka adiga aan kuu baahanahay falaa taasi ma jirto adiga kuma baahni qaaluu waxay yidhaahdeen falow kaanat alistiqaahatu istiqaahadu hadday ahaan lahayd bijibraa'iila jibriil istiqaaho la weydiistaa shirkan hadday noqon lahayd lam yacridhaa uma soo bandhigeen calaa ibraahiima nebi ibraahim uma kuu gargaaraa ma yidhaahdeen hadday shirki noqon lahayd markaa sheekhu raximahu llahu tacaala waxa uu ka bixiyey hal jawaaba waxaase aynu ku daraynaa laba jawaabood oo ta koowaad ay tahay horta qisadan kuma jirtaba in nebi ibraahim uu gurmad weydiistay ama gargaar malaku jibriil ee waxaa ku jiraa waxa weeye in jibriil uu nebiyullaahi ibraahim la hadlay oo uu yidhi waxbaan ka qaban karaa dhibkan ku haystee wax ma kaaga qabta marka istiqaaha maba dhicinba oo iyada oo malaku jibriil uu ka maqan yahay oo aanu markaa la joogin oo aanu maqlahayn inuu bariyey nebi ibraahim inay dhacday qisadani maba tilmaamaysaba malaku jibriil aanu arkahayn oo aan la hadlahayn miyuu yidhi nebi ibraahim akithnii ya jibriil qisada miyay ku jirtaa taas aljawaab waa laa jawaabta labaad waxay tahay in la yidhaahdo qisadani wax ansaxay mabaahaba waa qisa daciifa oo ibnu jariir raximahu llahu tacaala wuxuu qisadan ku keenay fii tafsiirihi aayaadka ka warramaya nebi ibraahim markii ay dabka ku tuureen kuwii mushrikiinta ahaa waxaa kaloo uu ku keenay kitaabkiisa taariikhda taariikh alumam walmuluk la yidhaahdo من طريق الحسن قال حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي عن بعض أصحاaبه waxaan filaya ciladeeduna inay halkaasi uga muuqanayso qofka طaalibاlcilmiga مصطلxa wax ka dhigtay oo muctamir ibnu sulayman yuu ka wariyey qisadan can bacضi أصxaabihi asxaabtiisaasina waa majaahiil bal waa majaahiil اacyaan acyaantooda ayaan la garanahayn axwaashooda iska daaya xadiidka sanadkiisa uu ku jiro majhuululcaynna inuu yahay xadiis daciifa waa macruuf oo ninka xadiidka warinaya ee silsilada sanadka ku jira waxaa loo shardiyaa an yakuuna macruufan bilcadaala waadabd inuu macruuf kuyo lagu yaqaano cadaalad iyo dabdi bimacnaa xifdi lagu yaqaano dabda sadrin laabta inuu xadiidka ku xifdisan yahay ama dabdu kitaab waa inuu kitaab waxa weeyaan xadiidkiisu ugu ilaashan yahay kadalika alcajluni kitaabkiisa kashfu lkhafa la yidhaahdo ayaa qisada uu ku keenay waxaanu markaa u caswiyey amase u tiiriyey ilaa kacab ilaxbaar juska koowaad saxda afar boqol toddobiyo labaatan oo markaa waa min alisraa'iiliyaat weeyaan macnaheedu maaha qiso yani xataa maaha qiso loo idaafeeyey saxaabi iska dhaaf rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo bacdu asxaabi almuctamir ibnu sulaymaan oo majaahiila ayuunbaa waxay toos u yidhaahdeen jaa jibriilu ila nabiy jaa jibriilu ilaa ibraahim may odhan rasuulkaa yidhi may odhan saxaabi baa yidhi marka waa qiso haddii dhinac laga eego waxa weeyaan dee waa maqtuuc oo dad saxaabadiiba ka sokeeya ayay ku joogtaa horta dhinac haddii laga eegana dee dacfi baa sanadkeeda ku sugan marka waa min alisraa'iiliyaat weliba xagga dambe waxaa kaga jira nacam hadal uu ku tilmaamay sheikhulislaam ibnu taymiya inuu yahay batil oo waxaa qisadan akhirkeeda ku jira inuu weliba yidhi xasbii min su'aali cilmuhu bixaalih xataa ilaahay inuu baryay inuu diiday nebi ibraahim uhi ilaahay inaan wax weydiisto waxaa igaga filan inuu ilaahay xaalkayga xogogaal u yahay taasina waa batil buu leeyahy sheikhulislaam ibnu taymiya sida majmuuc ulfataawaa juska koowaad safxada boqol saddex iyo siddeetan ku qoran oo nebi ibraahim iyo ambiyada kaleba waxaa lagu yaqaanay ilaahay inay baryaan oo kuwa ilaahay baryadiisa iska daayo oo arrintaa ku sababeeya inuu dee marka horeba ilaahay xaalkooda og yahay may ahayn oo baryada ilaahay la baryaayo maaha sababteedu dee in ilaahay xaalkaaga aanuu ogeyn oad egoysiinayso bal baryadu waa tacabud ilaahay baad subxaana wa tacaala ugu cibaadaysanaysaa oo faqrigaaga iyo baahidaadaad muujinaysa iyo dacfigaaga iyo ilaahay haninimadiisa iyo rabbi subxaana wa tacaala karamkiisa iyo deeqsinimadiisa anwaac badan oo dee cubuudiya ayaa ku jira ducada qofka bani aadamkaah ilaahay subxaana wa tacaala uu baryayo markaa qisadu waa qiso baatila weeye waayo kaba soo qaad qadir iftarid kaba soo qaadba inay ansaxday oo qiso sugan ay tahay marka maxaa lagaga jawaabaya faljawaabu jawaabtu waxa weeye in la yidhaahdo ana haada arrinkani min jinsi shubhati luulaa shubhadii hore aynu soo maray oo kale un weeye shubhadii hore maxay ahayd tii ay yidhaahdeen isagoo kuwa dadku maalinta qiyaame ambiyada weydiisanaya gargaar weydiisanaya odhanaya ha naloo shafeeco qaado shubhadaasi oo jawaabteedu markaa ay ahayd dhowr jawaabood oo jawaabta dee ugu muhiimsana waadixay ahayd in la yidhaahdo dee ambiyadu iyagoo nool oo hor jooga oo arrinkan wax ka tari kara ayay wax weydiisteen dadku odhaan ilaahay nooga shafeeco qaada waana noolaayn waana la jooge waana shafeeco qaadi karaya tanna waa sidii oo kale oo bal haddii lagaba soo qaado in nebi ibraahim uu gurmad weydiistay jibriil yacanaa maba weydiisan be ama uusoo bandhigay dee jibriil oo bandhigista usoo bandhigay dee ay tusinayso inay bannaan tahay in istikaato ama gurmad laga dalba jibriil dee jibriil isagoo nool oo hor jooga oo arrintana dee waxbuu ka tari karaya jibriil biduuni shakin ilaahay baa subxaana wa tacaala ku tilmaamay inuu yahay mid awood leh oo nebi ibraahim hal mar intuu dabka saa uga dhex qaado ayuu waxa weeyaan ka fogeyn karayay marka makhluuq xayi oo nool oo xaadir oo jooga oo qaadiroo arrinta wax ka qaban karaa ayuu markaa ahaa jibriil dee kaa in wax la weydiisan karo waxa wax uu ka qaban karo la weydiisan karo marka horeba shirki maynu ku tilmaanay oo haddii iminka biyo lagugu dhex rido o is tidhaahdo waad qarqoomi doontaa qof nool oo dee kula jooga oo dabaasha garanayo kaasoo qaban kara inaad tidhaahdo war iisoo gurmo taasi ma waa shirki baynu nidhi jawaabtu waa maya haddaad dab ku dhacdo waxaweyaan inaad ama gurigaaga u gubto inaad debdebiska u yeedhato dadka nool dee kuu iman karaya kula jooga ee dabkana demin karaayo ma shirki baa taas marka horeba taasi istikaaadii shirki ahayd ma ahayn istikaaadada shirkigii maxay ahayd in bani aadamka ama makhluuqaadka laga dalbo inay kaaga gurmadaan arrin ilaahay mooy cid kale aanay waxba ka qaban karin amabase kuwa dhintay in gurmad la weydiistay camalkooda uu go-ay waxa adduunyada ka socdaana waxba aan ka ogeyn waxbana aan ka qaban karin ama kuwa maqan ee dee qeybka aan ogeyn waxa maqan aan ogeyn nacam taasi ayaa marka horeba shirka aynu ku tilmaamay marka tanna dee taa ka mid maaha weyi marka markuu sheekhu leeyahy ana hada min jinsi ashubhati alula wuxuu uga jeedaa shubhada hore dhinacaasay kala mid tahay oo dee ambiyadu iyagoo axyaaya oo xaadiriina oo qaadiriina ayaa wax la weydiisanayaa qiyaamaha soo ma tanna waa sidii oo kale jibriil isagoo xayiya oo xaadira oo qaadira ayay dee istiqaatadani ay dhacday hadday ansixi lahaydba qisada fa ina jibraa'iila calayhi salaam carada caleyhi wuxuu usoo bandhigay ibraahim an yanfacahu inuu ku anfaco biamrin arrin yaqdiru caleyhi jibriil uu awoodo oo markaa jibriil waana joogay dee waana noolaa soo maaha waana joogay arrintu u soo bandhigay ee uu yidhi wax ma kaaga taraanada arrin awood uu leeyahay bay ahayd fainahu kamaa qaala fainahu arrinku wuxuu yahay kamaa qaala allahu tacaala sida ilaahay uu yidhi fiihi ay fii jibriila uu ka yidhi callamahu waxaa baray waxyiga u keenay nebi maxamed shadiid lquwa kii awooddiisu aadka ay u weynayd waa kuwa kaasi waa jibriil marka jibriil inuu qaadir iyo awoodu u lahaa iska dhaaf waxa weeyaan inuu nebi maxamed dabkaasi uu ka baktiyo ama uu ka dhex saare wax arrintaa ka weyn buu jibriil awood u lahaa waana noola waana joogay marka marka xataa hadduu nebi ibraahim weydiisan lahaa u odhan lahaa jibriilow dabka iga dhex saar ayaanay shirki noqoteen iska dhaaf marka jibriil uu soo bandhigo inay shirki noqoteen falow adina allahu lahu haddii ilaahay u idmo nebi hadduu ilaahay malaku jibriil u idmo an ya'khuda inuu qabto naara ibraahima dabka nebi ibraahim lagu shiday iyo wamaa xawlaha waxaa hareeraheedoo min alardi dhulka dhul ah iyo waljibaali buura ah oo yulqiyaha uu ku turo fi lmashriqi halka ceedu ka soo baxdo aw ilmaqribi ama halka ceedu ay ka dhacdo dee la facala waa samayn lahaa arrintaa awood buu lahaa iska dhaaf dabkaasoo quree dabka iyo dhulka ku wareegsan oo dhan iyo buuraha oo dhan hadduu ilaahay u idmu u fasaxo jibriil intuu qaado inuu ku tuuro fi lmashriq ama fi lmaqrib dee awood buu lahaa qaadir calaa dalika bu walow amarahu llahu hadduu ilaahay amro an yadaca inuu dhigo ibra an yadaca inuu dhigo ibraahima ibraahim fii makaanin meel baciidin ka fog canhum iyaga la facala waa samayn lahaa oo inuu nebi ibraahim uun meeshaa ka qaado hadduu ilaahay u fasixi lahaa an arrintaa waa samayn lahaa walow amarahu hadduu amro an yarfacahu inuu u qaado ila samaai xagga samada la facala waa samayn lahaa jibriil macnaa arrintaa awood ayuu ayuu u lahaa markaa mithaal ama tusaale caqliya ayaa sheekhu uu keenayaa oo qofkii dee markaa wax kala garanayaa uu ku qanco oo wuxuu leeyahy wahaadaa kaasina ka rajulin waa sidii nin ka mathali rajulin waa sidii nin haniyin hani ah maalqabeena hodana lahu maalun oo u sugnaadee maal kathiirun fara badani oo yaraa arkay rajulan nin muxtaajan baahan fa yacridu calayhi ninkii baahnaa usoo bandhigay an yuqridahu inuu xoola amaahiyo nin maalqabeena wuxuu arkay nin baahan markaasaa wuxuu ku yidhi war xoolama ku amaahiya aw yahabahu ama wuxuu usoo bandhigay inuu u hibeeyo shay-an shay yacnaa min almaal xoolaa ka mid a oo yaqdii bihi uu ninkani ku guto xaajatahu baahidiisa wuxuu ihi war ma xoolahaygan wax ka mida ma ku siiyaa hadduu aqbalo miyay shirki noqonaysa udhaaya amaahi ama uu idhaahdo waa ye isi hal takunu shirkan waa sidaasoo kale buu leeyay oo ka soo qaad jibriil inuu yahay ninkaa hanigaa ee maalka faraha badan haysta ibraahimna uu yahay ninkaa muxtaajkaa sida ninkaa muxtaajkaa ee baahani haddii uu aqbalo amaahda ama hibada aanay shirki u noqonahayn ayaa nebi ibraahimna hadduu aqbali lahaa arrintaa uu soo bandhigay jibriil uu yidhi waxa weeyaan arrintan wax ma kaaga tara ayaanay shirki u noqoteen laakiin waxaad ka warantaa haddii nin dhintay aada amaah weydiisato ama aad tidhaa xaajadeed iyo baahideeda wax ka tar miyaa isku mid noqonaya nin nooloo ku hor joogo kuleh xoolahayga wax ma kaa siiya iyo nin beri hore dhinto xabaalaha ku aasan inaad tidhaahdo sheekh hebelow haddaanad maanta waxba wax kale aysiin karaain bal iyo amaahi uun siyaaradaadaan ku dari doonaa miyay bannaan tahay aljawaabu la siay labadaasi markaa u kala duwan yihin bay u kala duwan yihiin arrinkan jibriil uu usoo bandhigay nebi ibraahim iyo arrinta aad idinku aada u daliishanaysaan fayaabaa uu dido daalika almuxtaaju kaa muxtaajkaahi ee baahani an ya'khuda inuu qaato uu diido hibadaa inuu qaato ama amaahda oo yasbira uu sabro ilaa an ya'tiyahu allahu ilaa ilaahay uu u keenayo birisqin risqi laa minnata mana sheegadaanu u sugnaan fiihi dhexdiisa aanu ugu sugnaan liaxadin axadna oo qofkii dee hadduu wax ku amaahiyo ama uu wax ku siiyo maxaa laga baqayaa inay caqibadu noqoto hadhow tole inuu kugu mana sheegto soo maaha marka adoo baahan waad iska diidi kartaa haddii amaah laguu soo bandhigo mar haddaana dee xaddu daruura aanad gaadhin ama hiba haddii lagu soo bandhigo waad iska diidi kartaa adoo ka cararaya hadhow tole in lagugu mana sheegto waxaa odhan kartaa war baahideedasaan iskaga sabraya inta ilaahay uu siinayo risqi aan cidina aanay gacan ku lahayn oo cidina aanay igumana sheegan markaa diidmada markaa uu diiday nebi ibraahimna saasoo kale unbay ka dhigan tahay buu leeyihi isagoo xaaladda gurmad u baahnaa haddana gurmad markaa makhluuq uu gacan ku leeyahay inuu iska diiday ayuunbay noqon lahay hadday qisadu ansixi lahayd oo uu sugaayay gurmad aanay cidna ugumana sheegan waana dee ka dhacay markii dambe qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim laa malaku jibriil walaa hayru iyadoo cid cidina makhluuq aan wax gacana ku lahayn ayuu ilaahay subxana wa tacaala dabkii uu ka baktiyey fa ina haadaa arrintaasi xaggay kaga sugan tahay ama xaggay daliil uga tahay min istiqaahati alcibaada istiqaahada cibaadada ah oo ah dee waxaan ilaahay mo cid kale aanay qaban karin in dee makhluuq la weydiisto ama ha noolaado ama ha dhintee ama malag ha ahaado ama weli ha ahaadee ama mid dhintay la weydiisto ama mid maqan la weydiisto waa laba masalo kala duwan oo waxaanu qaban karin lama weydiisan malaku jibriil inuu qaban kariya sheekhu waa kuu caddeeyey mana aanu ahayn malaku jibriil markaa mid meyit oo dhintay mid ghaa'ib oo maqanna ma ahayne xayun xaadirun ayuu ahaa min istiqaahati alcibaadati istiqaahada noqonaysa cibaado la caabuday ciddaa la weydiistay iyo wa shirki istiqaahada shirkiga low kaanuu yafqahuun hadday yihiin dad wax fahmaaya oo caqli leh marka masaladu waa masalo iska waadixa lakin ida lam yakun lilmar'i caynun صaxiixaة falaa garwa an yartaaba wالصubxu musfiru qofku haddaanu lahayn indha caafimaad qaba dee wax lala yaabo maaha inuu ka shakiyo waagii oo caddaaday sura waagi talow ma beryey mise waagii ma beryin waayo qad yunkiru alfamu طacma almaai min suqmin waqad tunkiru اlcaynu dawءa الshamsi min ramadin waxaa dhici karta afkaagu iyadoo de hadday dacari ku hayso biyihii macaanaa baa laga yaabaa inaad saluugto si kale ay kuu dhadhamaan haddii indhaha ay bakoora kaaga dhacdo ama xanuunka daafka laydhaahaana iftiinkii qoraxda inaad arki weydaa dee waa wax dhaca weeye marka masale iska waadixa jiddan weeye laakiin qofka ilaahay tawfiiqda dee uu ka qaaday sidaasi ayuu yatashabbath biumuurin laa xujata lahu fiiha uu ugu dhegi ugu qabsanaya arrin aan xujiyo daliil ugu sugnayn وأمره كما قيل الغريق, الغريق يتشبث بكل شيء ولو بالطحلب qofku hadduu qarqoomo shay walba wuxuu isku dayaa inuu qabsado si uu dee qaraqaasi uga badbaado walow bituxlib xayaabada ama waxa saaruukhda la dhaha dee biyaha dul fadhiya ee dee waxba aan qaraq uga tar ahaynba ha noqotee halkaasi ayaa ay ku dhammaadeen shubahaadkii oo shan iyo tobankii shubho sheekhu raximah allahu tacaala kitaabkan uu kaga jawaabayey halkaasi ayaa ay ku eg yihiin waxaa markaa hadhay waa khaatimadii khaatimada oo sheekhu ku caddaynayo arrin muhima oo arrintaasi oo khulaasadeedu ay tahay wujuubu tatbiiqi tawxiid bilqalbi wallisaani waljawaarix inay waajib tahay tawxiidka inuu qofka qalbigana ka galo carabkana uu kaga dhawaaqo dee camal ahaanna u tadbiiqiyo oo tawxiidkii uu ku dhaqmo hadduu tawxiidka afka ka sheegtay isagoon tawxiidka aan caqiid ahaan qalbiga aan kaga jirin taasi waxba ka tari mayso hadduu tawxiidka yidhaahdo qalbiguu tawxiidka iga buuxayo waan aaminsanahay laakiin camalkiisu uu khilaafsan yahay sheegashada noocaasi ahi waxba tari mayso hadaa laa yanfacu sheegashada noocaasi waxay ka taraysaa ma jirto intaynaan khaatimada u gelin waxaa jira kolley dee shubahaad fara badan ayaa jira oo kuwan sheekhu halkan uu ku sheega aan ahayn waxaana laga yaabaa beled weliba dee inuu shubahaad uu la gaar yahay marka asalna waxa waa dee shubahaadku haddii aanay daahir ahayn oo kuwa muuqda oo caan baxay aanay ahayn dadka dhexooda inaan lagu faafin baa asala si hore aynu u sheegnay waxaa iska suurtagala dadka qaarkood shubahaadu inay qalbigooda gasho oo jawaabtii ay geli weydo qofka aanu ilaahay subxaana wa tacaala khayr la damcina dee uu doonayo inuu lumiyo oo wax dhici kara weeye shubahaadka markaa haddii dee ay jiraan shubahaad gaar ahaan beledkeennan ka jira oo ishtihaaray oo caan baxay waa lasoo bandhigi doonaa biidn illahi tacaala qoraal ahaan qofkii haya marka wixii dee jawaab aynu u helno biidni rabbina ayaynu kaga jawaabi doonaa waxaan se halkaa yaro raacinayaa shubahadan u dambaysa shubha waxoogay cilaaqa la leh oo iyadana dee jawaabteedu ay waadixtay laakiin dadka qaarkood in lagu luunsado dhici karta shubhadaasi waxay tahay waxay yidhaahdaan ilaahay miyaanu awood u lahayn ilaahay miyaanu awood u lahayn inuu karsiiyo makhluuqan dhintay ama maqan amaba dee noolba inuu arrintan iyo baahidan aan qabo inuu wax ka taro ilaahay miyaanu awoodu lahayn inuu sheekh yuusuf kawniin karsiiyo inuu carruuri siiyo ama sheekh hebelka kale inuu inuu roob keeno oo isaga laftiisa roobka uu soo daayo ilahay miyaanu karsiin karin miyaanu ilaahay qudro u lahayn haddaad tiraa ilahay ma karsiin kara dee waxaa lagu odhan doonaa waad gaalowd oo ilaahay qudradiisii baa diiday wallahu calaa kulli shayin qadiir ilaahayna wax walba awood buu leeyahy haddaad tidhaahdo maye ilaahay waa awood waa u yeeli karaa weligan dhintay uu kaga qaban karo waxyaabaha la weydiisanayo carruur uu ku bixin karo roob uu ku keeni karo musiibooyinka iyo balaayooyinka uu ku dabaali karo dee markaana dabinkii gashay ya haddaanad jawaab kala raacin dabinkii lagula doonaya waad gashay jawaabtu waxay tahay inaynu idhaahno nacam ilaahay subxaana wa tacaala wax walba awood buu u leeyahay laakiin wax kastoo ilaahay uu awoodaa ma wax jaa-isabaa sharcan sharcan miyay bannaanta adiga laftaadaan su-aal kugu celinaa su-aashaasi waxay tahay ilaahay subxaana wa tacaala miyaanu awoodin khamriga inuu idhaahdo iska caba khamriga ma awoodo ilaahay sidaa hadduu dha ilaahay ma awoodo awoodu ma laha inuu sidaa idhahdo kafar hadduu idhaahdo ilaahay waa awoodaana waayo awoodda ilaahay arrintaa waa awoodaa miyay noo banaynaysaa khamriga inaynu iska cabno wala sharcan soo ilaahay umu xaaraantimayn wixii ilaahay sharcan u xaaraantimeeyey qudrada kawniga ah loola noqon maayo oo ilaahay ma awoodaa iyo ma awooda inagu isweydiin mayno ilaahay sooma xaaraantimayn ya khalaas inaynu ka tagnin weeyaan waajibka innagayna saaran marka ilaahay subxaana wa tacaala waa waa awoodaa inuu u yeelo manaa qudro noocaasa inuu siiyo dadkanaad sheegaysaan laakiin ma siiye waa maya ma siinin ilaahay subxana wa tacaala ilaahay barya ma yidhi waa maya bal ilaahay subxana wa tacaala in la baryo wuu mamnuucayo wuu xaaraantimeeyo oo baryada la barya inay shirki tahay buu tilmaamay wa ana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axada nacam inuu ilaahay subxaana wa tacaala siiyeyna dee qur-aanka inooguma sheegin rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam sunnada inooguma sheegin inay carruur bixin karaan roob keeni karaan inay awoodda noocaasi ay leeyihiin ilaahayna subxaana wa tacaala inaynu barino waxyaabaha si aynu weydiisano waa inaga mamnuucay marka xukumka sharcigaa inaynu raacno ayaa waajib ina saarana oo taqdiiraadka aynu iskaga tagno waxyaabaha taqdiiraadka caqliga saas miyaana dhici karin sidaa miyaanu ilaahay samayn karin waa inaynu xukumka sharciga aynu raacno hadduu qofku idhaahdo ka waran ilaahay miyaanu awoodin aniga inuu salaada igaba daayay oo dadka kale inu idhahdo tukada ilaahay waa awooda laakin dee kaamu dayn kuwa la yidhi tukada ayaad ku jirtaa oo daliil adiga dadka kaa soo reebaya ma jiro marka tanna waa sidii oo kale ilaahay qudradiisa subxaana wa tacaala meel inoo dhigma hata aynu ka doodayne laakiin ilaahay miyuu inoo sheegay inay arrimaha awood u leeyihiin waa maya ilaahay miyuu inoo fasaxay inaynu barino in waxyaabaha weydiisano jawaabtu waa maya aynu usoo noqona khaatimada wuxuu yihi sheekhu walnaqti baynu ku khatinaa alkitaaba kitaabka bidikri mas'alatin mas'alo sheegisteedu cadiimatin weyn oo muhimatin aada u muhiima oo qiimo leh oo tufhamu masaladaasoo laga fahmaayo mimaa taqadama masaa-ishii soo horumartay masaladaasi oo dee in fara badan macnaa aynu soo ishaaray o aynu soo tilmaanay aynu si gaaroo soocan aynu u sheegna buu leeyahy sheekhu waxaana iyadoo in fara badan masaladani dee kitaabka dhexdiisa aynagu soo martay haddana si gooniya loogu sheegaya kitaabka loogu khatimayaa dee waa weynideeda iyo iyo ahamiyadda ay leedahay walaakin hase yeeshee nufridu waynu u gaar yeelaynaa allaha iyada alkalaama hadalka aynu ka hadlayno licidami sha'niha arrinkeedu weynida u weynyahay awgeed walikahrati alkhalati iyo khaladkii farabadnaantiisa fiihaa dadka qaarkeed ay ku khaldameen masaladan dhexdeeda awgeed labadaa masalo awgeed ayaynu masaladan si gaara ugu sheegnay buu leeyahy masaladan weynida ay weyn tahay iyo khaladka lagu khaldamay farabadnaanta uu uu farabadan yahay fa naquulu waxaan leenahay laa khilaafa wax khilaafi kuma jiro ana tawxiida tawxiidkii laabudda inay lagama maarmaan tahay oo ay waajib tahay an yakuuna bilqalb inuu noqdo mid qalbiga ku sugan oo qofku waa inuu muwaxid xagga qalbiga uu ka noqdo wallisaani inuu carabka ku sugnaadaana inay lagama maarmaan tahay khilaaf kuma jiro walcamali ay wa bilcamali camal inuu ku sugnaadaana qofku tawxiidkii dee uu ku camal falo oo ilaahay uu caabudo dee shirkigiina uu ka tago camaliyan taana khilaaf kuma jiro fa in ikhtalla hadduu khalal ku dhaco ama uu lumo shay un shay oo min haadaa saddexdaa ka midi tawxiidkii qalbiga ama tawxiidkii allisaani carabka ama tawxiid uljawaarix tawxiidkii xubnuhu lam yakun irajulu ninku noqon maayo muslima noqon maayo hadduu noqdo tawxiid bilqalbi waaljawaarix aanu laakiin shahaateynkii ku dhawaaqin dee muwaxid noqon maayo tawxiid ulisaan baa ka maqan hadduu waxa weeye la yimaado tawxiid lqalbi oo nutqu lisaan iyo camal jawaarix laga waayana dee muwaxid noqon maayo haddii nutqu lisaankii laga helo oo uu ka maqan yahay ictiqaadkii qalbiguna dee noqon maayo qofkaasi muwaxid muslima noqon maayo marka macnuhu waxa weeye waxa waajiba tawxiidku inuu nacam tawxiidku waa inuu qofka qalbiga ka galo caqiida ahaan iyo camal ahaanba oo haddaanu qalbiga caqiid ahaan tawxiidku qofka aanu ugaga jirin camal ahaanna aanu ugaga jirin ila qalbiga laftiisa ayaa camal fale oo acmaal qulub waxa la dhaha baa jirte qofku muwaxid noqon maayo oo tawxiidka qalbiga qofka ka gelaya ee ictiqaadiga ah waa maxay dee waa an yactaqida wayusadiqa biana allaha macbuduhu waxdahu laa shariika lahu qofku waa inuu sidaa ictiqaado oo sidaa uu rumeeyo inuu ilaahay yahay macbuudkiisa xaqa ah oo cid cibaado la wadaagtaana aanay jirin waa in caqiidada noocaasi qofka qalbiga ay ka gasho haddaanay taasi qalbigiisa ku jirin dee qofku muwaxid noqon maayo walow afka ha kaba yidhaahdaba ashhadu an laa ilaha illa allah waashhadu anna muxammedan rasuulullah walow waajibaadkii oo dhan ha guto walow muxaramaadkii oo dhan ha ka tago ha ka dheeraadee caqiidada noocaasi waa inuu camalulqalbi raaco camalulqalbi waa inuu raaco sida xub ullahi wa rasuul dee tawxiidkay ka mid ta inuu ilaahay jeceliyo rasuulka uu jeceliyo diinta uu jeceliyo haddii uu afka laa ilaha illa allah ka leeyo ilaahay aanu jeclayn oonu rasuulka jeclayn oonu diinta jeclayn camalulqalbigii baa maqan waxaa la mid a saasoo kale khashyatullah baqa ilaahay uu ka baqaya qofka waa inuu qalbiga kaga jiro haddii alkhawfu min allahi qofka qalbigiisa uu ka dhammaado dee qofkaasi muslim ma aha waxaa la mid a ikhlaasu lcamal lilah ikhlaaskuna waa min acmaali lquluub ayuu ka mid yihi tawakul lqalb cala allah inuu qalbigu ilaahay tala saarto wakadalika acmaalu quluubka ahlulcilmigu markaa dee ay ay tilmaamaan cibaadaadka qalbiga xagga qalbiga laga sameeyo ee ahlulcilmigu ay sheegaan inay ka mid yihiin min shuruudi laa ilaha illa allah oo acmaalu quluubta noocaasi waxay ka mid tahay min shuruudi esh laa ilaha illa allah ayay ka mid tahay marka waa in qofka qalbigiisana acmaasha noocaasiya ee kuwaasi tusaale u yihiin waa in laga helo siduu muwaxid u noqdo arrinka saddexaad laabudda an yakuuna tawxiidu billisaan qofka haddii dee awood uu u leeyahay inuu tawxiidkii afka uu kaga dhawaaqo waxaa loo jeedaa dee qofkii aan diinta aan soo gelin oo qofka dee muslimka ahi wuxuu isagu markii uu uu tawxiidka ku dhawaaqay ayuu uu soo diinta soo galay ayaa dee qowlu lisaankaasi uu u sugnaaday haddii dee diinta lagu dhalayna dee fitradii ayaaba isagu baaqi ku yahay oo dee wax fitradii bedelay ayaan jirinba laakiin kii markiisa hore kaafirka ama mushriga ahaa de waa in nudqu lisaan laga helo weeye mar hadduu dhawaaqi karayo walihada buri sheikhu lislaam ibnu taymiya faculima ana man lam yusadiq bilisaanihi maca alqudrati laa yusama fii lugati alqowmi mu'minan qofkaan carabka ka rumayn isagoo awood u le inu carabka ka dhawaaqo taasi muumin la odhan maayo kama itafaqa cala dalika salafu lummati min asaxaabati wataabiciina lahum biixsaan kitaab liimaan wqad itafaqa almuslimuuna uri mar kale calaa ana man lam ya'ti bishahaadateyn fahuwa kaafir qofka aan shahaadateynka afka kaga dhawaaqini inuu kaafir yahay baa la ysku waafaqay waayo tawxiidkii carabka ayaa ayaa ka maqan tawxiidku kadalika waa in noqdo biljawaarix oo qofku waa in dee xubnihiisan uu ka ilaaliyo shirkiga waa inuu ka ilaaliyo waa inuu la yimaado waajibaadkii oo in waajibaadkii la gutaa tawxiidka ayay ka mid tahay waajib kasta gudashadiisu de waa min kamaali tawxiid oo iminka waajib kastoo aad ka tagtaa hadda la soco waajib kastoo aad ka tagtaa waa nuqsaan gashay tawxiidkaaga oo ha ismoodin haddaad shirkiga un iska ilaaliso laakiin aad waajibaad badan dayacday ama waxyaaba badan muxaramaada aad samaynayso ha ismoodinin tawxiidku uu ku dhammaystiray walihaadaba kitaabu tawxiid waxay nagu soo maray masaa'il macaasiya oo haddana sheekhu uu ku daray kitaabu tawxiid waxaynu markaa tilmaanay markaynu sharaxaynay sababta ugu daray inay tahay in macaasidu ay tawxiidka nuqsaamiso macaasidu tudcifu atawxiid oo qofka inta macsiye uu sameeya tawxiidkiisa ka go-aanta inta waajib uu ka tagaa tawxiidkiisa ka go-anta qofba qofka uu waajibaadka uga ilaalin og yahay muxaramaadkana uga fogaansho badan yahay ayuu akmalu tawxiidan minhu uu ka tawxiid dhammaystiran yahy oo muwaxidiinta laftooda ayaanu tawxiidkoodu ahayn calaa mustawaash waaxid aanu tawxiidkooda waxa weeyaan darajo qura aanu aanu waxa weeyaan taagnayn marka calaa kulli xaal waa in tawxiidku waa sidii iimaanka oo kale ayaa waxaa la odhanaya iimaanku muxuu ahaa cinda ahli sunna اعtiqaad bاlqalb wanutqu bاllisaan wacamalu biljawaarix soo maahayn oo ictiqaadka ay soo guda gelayeen tasdiiqii rumayntii qalbiga iyo acmaal quluub ay soo guda gelayeen iyo annutqu billisaan oo looga jeeda de inuu ku dhawaaqo shahaadateynka iyo camalu ljawaarix sidaasoo kale un weeyaan tawxiidkuna oo sida iimaankaba loo rabo inuu saddexdaa meelood qofka uu ka galo ayay tahay tawxiidkuna inuu ka galo waxa weeyaan saddexdaasi meelood walihada buu uhi sheekhu raximah llahu tacaala sida ku qoran kitaabka addurar asaniya juska sideedaad safxada toddobiyo sideetan iclam raximaka allah ana diin allah diin allahi wuxuu uga jeedaa tawxiidkii iyo iimaankii yakunu cala alqalbi biاlictiqaadi wa bilxubi wاlbugdi waxa uu ahaadaa mid qalbiga ku sugan diinta ilahay oo tawxiidka ah siduu qalbiga ugu sugnaado qofku waa inuu ictiqaado أن الله سبحانه وتعالى معبوده الحق الذي لا شريك له وحده لا شريك له وبالحب والبغضna وxuu تusaale uga dhigaya أعماaل الqلوبti waa in qofka qalbigiisa أعماaل الqلوب ay ku jirto iyaduna توxيidka shardi bay u tahay ويكون على اللسان بالنطق وترki النطق بالكفر carabkana qofku waa inuu موxid ka noqdo waa inuu توxيidka ku dhawaaqo shahaadateenka waa inuu ka tagana ku dhawaaqitaanka shirkiga hadduu qofku afkii kale ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna moxamedan rasuulu llah haddana isla markaa uu ku dhawaaqayo kelimaad kufriya shirkiya dee tawxiidka carabka lagama helino carabkiisu muwaxid maaha carabkiisu jamaca bayna ashirki esh watawxiid shirki iyo tawxiid bu waxa weeyaan uu ku wada dhawaaqo wayakunu cala aljawaarix bificli arkaan alislaam wa tarki alafcaal alatii tukafir tawxiidka iyo iimaanku wuxuu galaa xubnaha siduu ku galaana waxay tahi qofku waa inuu sameeyo arkaanulislaamkii waa inaanu ka tago waa inuu ka tagana afcaasha kufriga faida ikhtalla waaxidatun min hadihi halaatha kafara wartadda qofka saddexdaa mid ka mida laga waayo tawxiid alqalb ama tawxiid allisaan iyo tawxiid aljawaarix hadduu markiisii hore muslim ahaa waa kufriyayaa waa ridoobaya diintii mid ka baxay buu noqonaya dee haddii kalena maba soo gelinba wuxuu sheekhu alan kaga hadlayaa markuu masaladaa caddeeyey muhimka aqsaamu nnaasi fi tawxiid qaybaha dadku ay u qaybsameen marka laga hadlaayo tawxiidka manaa mawaaqifta dadku ay ay ka istaageen marka laga hadlaayo tawxiidka fain carafa tawxiida qofku hadduu tawxiidkii garto oo cilmi ahaan uu u garanayo tawxiidkii oo cilmi ahaan wuxuu u garanayaa ana allaha huwa almustaxiqu waxdahu lilcibaada inuu ilaahay yahay ka kelidii cibaado xaqu leh ayuu cilmi ahaan u garanaya walam yacmal bihi aanu ku camal falin garashadiisaas isagoo sidaa garanaya haddana cibaadadii cid kale waxuu ka siiyo fa huwa kaafirunkaasi waa kaafir mucaanidun mucaanida oo kufrigiisu yahay kufru lcinaad jahli ma haye dee madax adeyg baa hayso waa kan garanaya dee inuu ilahay un cibaado xaqu leeyihi laakiin xaqii uu garanaya buu khilaafay ka fircawna weeye sidii fircawn oo kale iyo wa ibliisa ibliis iyo wa amhaalihimaa kuwii waxa weeyaan la mid ahaa oo ninkii la odhan jiray fircoon iyo ibliis iyo kufrigoodu kufri jahli ka dhashay mu ahayn kufrigoodu kufru juxuudna mu ahaynoo xataa dee xaqa may dafirsanayn oo ilaahay jiritaankiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo xaqnimadiisa ibliis ma dafirsanayn fircoon laftiisuna dee dhab ahaan hadduu doono afka ha kaba dafiree waa ka ilahay yihi wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman wa culuwa muxuu ahaa kufriga ibliis iyo kufriga fircawn ila kufriga akbarka ee diinta lagaga baxo ayaa laftiisu anwaaca marka la eego sababta uu ka dhashay ayuu qayba yahay kufrigoodu wuxuu ahaa kufru iba walistikbaar kufru liba oo macnaheedu ah inqiyaadka iyo hogaansankii qofkan inuu diido oo ibliis ilaahay subxaana watacaala wuxuu faray bisujuud fa abaa waa diiday laakiin diidmadiisa maxaa la socday ama ka tegistiisa maxaa la socday istikbaar walihaada masalada marar horena waynu sheegnaye qofka wixii ilaahay uu ku waajibiyey ka taga a can shahwa shahwo awgeed iyo itibaacan lilhawa kaasi gaaloobi maayo waa waajibaadkii tawxiida ka sokeeyey ayaynu u jeednaa sidii nabiyullaahi aadam oo kale ilaahay wuxuu ku waajibiyey geedka inaanu cunin wuxuu faray geedka inuu ka tago amarkii ilaahay u khilaafay soo maa laakiin ma wuxuu u khilaafay kibiru amarka ilahay iska kibrinayo waa maya laakiin waxa weeyaan shahwatan ayuu uga tegay amarkaa fulintiisa walihaada ma gaaloobin laakiin ka wixii ilaahay uu faray ka taga waajib min alwaajibaat buu ka tegey istikbaaran buu uga tegey kibir uu iska iska kibrinaayo awgeed waa gaaloobaya sida ibliis waxa weeyaan uu gaaloobay marka ilaahay amarkiisii buu khilaafay ibliis aadamna waa khilaafay ibliis waa ku gaaloobay khilaafista aadamna kuma gaaloobin maxay ku kala duwanaayeen ibliis waxa uu raacay istikbaar nabiyullaahi aadamna istikbaar iyo iskibrini umay raacin shahwatan ayaa arrintaasi ay uga dhacday walihaada buu leeyahy sheikhu lislaam ibnu taymiya kufru ibliisa wa fircawna walyahuud walyahuudi wanaxwihim lam yakun aslu min jihati cadami tasdiiqi waalcilm kufrigii ibliis iyo fircoon iyo yuhuud iyo kuwii la mid ahaa kamuu dhalan dee xaqa inaanay rumaysnayn ama aanay garanahayn fa ina ibliisa lam yukhbirhu axadu bikhabar ibliis dee warba looma sheegin war aynu dhahno ama waa beeniyey ama waa rumeeyey wuxuun baa la amray bal amarahu allahu bisujuudi liaadama faaba wastakbara wa kana min alkafiriin fakufruhu bilibaai walistikbaar wama yatbacu dalik kufrigiisu wuxuu ka dhashay imtinaaca uu ka imtinaacay uu hogaansanka amarkii ilaahay uu iska diiday iyo kibirka uu iska kibriyey laa liajli takdiibin kamuu dhalan beenin uu beeniyey ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa wakadalika fircawn wa qowmuhu jaxaduu biha ilaahay aayaadkiisii ayay dafireen wastayqanata anfusuhum iyadoo naftoodu ay yaqiinsatay dulman wa culuwa markaa dadka qaarkood tawxiidka waa garanaya lakiin ku camal fali maayo markaa kufrigoodu waa kufrigii ibliis iyo iyo fircoon iyo yuhuud oo kale waayo kuwaasi xaqi waa garteen laakiin kumay camal falin ilahay baa yidhi yuhuud markuu ka warramayo yacrifuunahu macnaa rasuulka xaqnimadiisa kamaa yacrifuuna abna'ahu macrifadaasi miyay anfacday iyo garashadaas waa maya ay camal baan raacin wa hada arrinka yaklitu fiih waxaa ku khaldama kathiiru in fara badanoo min annaasi dadka ka mid oo yaquuluuna waxay odhanayaan haadaakani xaqun xaq weeye tawxiidkanaad sheegaysaa wanaxnu nafhamu haada waanaanu fahamsannahay waanu garanaynaa wanashhadu waxaanu ka markhaati kacaynaa annahu alxaqu xaqi inuu yahay walaakin laa naqdiru awoodu ma lihi an nafcalahu inaanu samayno marka uma jeedaan waxaanu nahay caajiziina cajzan taaman ama mukrahiin baano waa nala khasbay uma jeedaan laakiin waxaan cudurdaar ahayn bay markaa cudurdaar ka dhiganayaan ma awoodno inaanu samayno waayo maxaydan u awoodin dee dadkiibaa sida kale u badan shirkiga iyo khuraafaadka u badan oo waxa weeyaan tuka baalcad baanu dadkii ka dhex noqonaynaa haddaanu tawxiidka annagu aanu ku camal falno oo aanu markaa muujisanno ama waxoogay mushahaara nala siiya dee intaasaa nalaga jaraya ama meel baan madax ka ahay wasiir baan ahay oo haddaan tawxiid soo hadal qaado madaxweynaha khuraafiyo wuu eryaya ama waxoogay dadka dhexdoodan jaah ku leeyahay oo magac iyo maamuuso waa lay maqlaayo haddaan jamaahiirta tawxiidka si cad ugu sheego magacaygaa meesha ka baxaay waxba layga maqli maayo subcaddii baa dhimanaysa oo jamaahiirtii baa iga hadhaysa jamaahiirtii baanu iswaayeynaa haddaan tawxiidka mu war tawxiidka anigu waan garanayaa waan fahamsanahay waan ictiqaadsanay waayo maxaad uga camal fali weyday aad khuraafaadka iyo shirkiyaad kaga meeraysanaysaa sheekhow maxaad waxa weeyaan dadka ugu sheegi weyde ad u fari weyde maxaad shirkiga uga reebi weyde waxyaabahaasu ku cudur daaranaya walaa yajuusu buu odhanayaa ma banaano cinda ahli beledina beledkayga dadka degan agtooda ma banaana inuu joogo ama inuu dee manfaco helo ilaa man waafaqo mkawaafaqa mooyaane markaanu tawxiidka waan garanayaa waan fahamsanay inuu xaq yahay waan ictiqaadsanahay laakiin anoo danaha yar ilaashanayaan qoomkayga waafaqaya anoo danaha iyaga ilaashanaya ayaan qoomka iska waafaqaya waxaan la yaabay nin odaya ayaa wuxuu ii sheegay qiso arrintan markhaati u ah wuxuu ii sheegay markaa nin wadaad oo aan aqaano oo meelaha qubuuraha marka lagu soo dawaafaya la tegaya gaadhiga u horreeyuu shirka u galaa isagu oo uu hogaamiyaa wuxuu ihi ninka annagoo wada fadhina maalin ayaa waxaana soo maray dad xoolowado gawaadhi saaran oo kusoo socda ziyaaradii halkan dee ilaahay cidaana wax lagu qali jiray la baryi jiray loo dawaafi jiraye halkaana awbarkhadle lagu qaban jiray markaa wuxuu yihi madaxu sidaa u laxay markaasaan ku uhi maxaa dhacay sheekh wuxuu yidhi dadkaasaan la yaabane xoolahaas ay lug goynayaan iyo khasaaraha ay waktigoodii iyo maalkoodii iyo xoogoodii ku bixinayaan waayo suul ma banaana in safar loo galo a safar cibaado in loo galaa ma banaana ilaa saddex masjid mooyaane masjid alxaraam iyo masaajidka rasuulka iyo masjid alaqsa saasuu igu yidhi bul waa taa yani ictiqaadku sheeganaya iyo cilmigiisi waa kaa camalkiisuna waxa weeye marka qubuuraha safarka loo gelayo gaadhiga u horreeyu shirka saaraya isagu ya muxuu markaa ilaashanayaa waxaa laga yaaba inu idhaahdo sheekhnima dhimatay haddaan tawxiid muujisto dadka waanu kala dhaqaaqaynaa marka haddii waxa weeyaan aan u sheego tawxiidkii ama aan camaliyan u khilaafo waxaa dhacaysa dee in magacayga iyo maamuuskayga iyo sheekhnimadi iyo wixii layga maqlaya aan waayo ibnulqayim ba isaguna wuxuu sheegay kitaabkiisa waxa weeyaan nacam uu kaga waramo nimanka la yidhaahdo annasaara ama ahlu dhimma ayaa waxa uu sheegay nin culimadooda ka mid ahaa baan la dooday buuri xataa aqara bilxaq ilaa uu qiray diinta islaamku inay tahay xaq dabeetana waxaan ku idhi intaan la faqay war qirtay islaamku inuu xaq iyo maxaa kuu diidan wuxuuhi waxa ii diidan baan kuu sheegayaaye qoomkan aanu culimada u nahay ee juhaasha ah waxbaanu ku qabnaa buuri annagaa kala xukunna fii amwaalihim wa acraadihim wa adyaanihim annagoo iska fadhinaa wax walba subag iyo caana sankana lagaga shubaa anuu nin farsamo yaqaanana meehi iminka haddaan islaamo oon idin dhex imaado maxaan cunayaa buuri waxaasa waaya cid cidna waxay siin mayse haddaan iminka diintiina soo galo subag iyo caanihii sanka laygaga shubaya waaya markaa dee dantaydaan ilaashanaya markaa dad fara badan oo tawxiidka iyo xaqa fahmay waxoogaygaa qurbaanka ee dee caamada ay ku qabeen ilaashi ay ilaashanayaan ayaa ka hor taagan inay tawxiidka ay ku camal falaan amaba se si cad waxa weeyaan shirkiga ay u diidaan oo tawxiidka ay muujistaan waana ilahay baynu ka magan gelaynaaye waa qofkii xaq u caddaaday oo haddana hawadiisa raacaya aw kayra dalika ama waxaan tahay muu ku cudur daaranayaa min alacdaari cudur daaradii ah walam yadri ma garan buu yihi almiskiinu kan miskiinka ahi ana haaliba aimati lkufri kufriga aimadiisa raggii hormoodka ku ahaa badankoodu yacrifuuna alxaqa xaqa inaanay garanin maynay jahli u gaaloobeen baad moodaysa raggii aimada kufriga ku ahaa badankoodu xaqa waa garanayeen walam yatrukuuhu xaqaa kamay tegin ilaa lishayin shay awgii mooyaane min alacdaari cudur daarada ka mida ama madaxtinimay ilaashanayeen ama maal bay ilaashanayeen ama mansib ama jaah ama way yaro baqayeen baqa aan dee aan xaddulikrah aan gaadhsiisnayn kama qaala tacaala sida ilaahu uhi ishtarow way iibsadeen biaayaati illaah ilahay aayaadkiisii thamanan qiimay ku iibsadeen qaliilan yar marka in xaqa sababta uga tegeen ay tahay adduunya awgeed ba aayaddaasi ay ay bayaaminaysa marka hadalkan macnihiisu waa maxay hamoodinun qofka xaqa tawxiidka garan waayaa ama aan caqiidaysnayn uun inuu gaaloobayo waxa weeyaan hamoodin qofku xaqi tawxiidka isagoo garanaya oo inuu xaq yahay ictiqaadsan ayaa waxa dhici karta ama dhacaysaba inuu gaaloobo hadduu ka tagu ku camal fali waayo waxaan cudurdaar ahay inuu ka dhigto cudurdaar uu ka dhigto wagayra dalika oo min alaayaati ah ka qowlihi tacaala ilah uhi yacrifuuna way garanayaan rasuulka inuu rasuul yahay yahuudi kamaa yacrifuuna abnaa'o markaa garashadii oo quri waxba kamay tarin waayo camal baan raacin fain camila kaasi waa qaybtii koowaad qaybta koowaad ee dadku dadka tawxiidka ay ugu qaybsameen qaybta koowaad maxay noqotay qof tawxiidkii garanaya xaqnimadiisana qiraya laakiin aan ku camal falahayn kaasi waa kafir kufrigiisuna waa waa kufrigii fircawn iyo ibliis iyo yuhuud oo kala weeyey nacam qaybta labaad buu sheekh aalan ku sheegay wuxuu ihi fain camila bitawxiidi hadduu tawxiidkii ku camal falo camalan camal daahiran muuqda wahuwa laa yafhamu isagoon tawxiidkii aan fahamsanayn maba fahamsanaba dadkuunbuu arkay oo waxaan samaynaye laakiin maba fahamsana fahamsanaba aw laa yactaqiduha ama isagoo aan ictiqaadsanaynba biqalbii qalbigiisa aan ku ictiqaadsanayn fa huwa kaasina munaafiqun weeye kaa tawxiidka camaliyan u samaynaya laakiin aanu qalbiga kaga jirin amaba se aan fahamsanayni waa munaafiq wahuwa sharun waa ka shar badanya min alkaafiri alkhaalis kaafirkii dee kufrigiisu badhaxa tirmaaya dee kufrigiisu oo ahaa kufri waxa weeyaan nacam aan sheegasho uu iimaan sheeganayo tawxiid aanay la socon ilaahay baa yidhi ina almunaafiqiina munaafiqiinti fi darki lasfali qeybta u hoosaysta ayay ku jiraane min annaari naarta ka mid marka halkan sheekhu wuxuu israaciyey dhowr qole ayuu israaciyey oo ama wuxuu sheegay qaybaha dadku ay u qaybsamaan fi tawxiid qeybta koowaad hadaynu hadalka soo ururino waa man calima atawxiida man calima atawxiida wa camila bihi daahiran wa batinan fahada huwa almuumin qofka tawxiidkii garta ee ku camal fala daahiran inta muuqata iyo wa batinan qalbigana ka aaminsan kaasi waa muumin weeye isagu waana kaa ka muwaxidkaah ka labaad waa man carafa atawxiida walam yacmal bihi waa ka tawxiidkii garta laakiin aan ku camal falin kaasina waa kaafir kufrulcinaad ku sifaysan sida fircawn iyo ibliis iyo kuwii lamid ahaa ka saddexaad waa man camila bitawxiidi daahiran waa mid tawxiidkii daahiran ku camal falay oo tawxiid unbuu samaynayaayo shirki samayn maayo markaad camalkiisa iyo hadalladiisa aada u fiirsato walaakinahu laa yafhamuhu hase yeeshee ma aha mid tawxiidkii waxa weeyaan fahamsan ma aha wax allaalo wax tawxiidka uu ka fahamsan yahay ma jirto marka halkaa laa yafhamuhu ibnulyaro dul istaagayna muxuu uga jeedaa sheekhu ila dad fara badan oo dee muslimiin oo waxaa jira furuucda tawxiidka waxyaaba badan jaahilka ah wuxuu uga jeedaa tawxiidka intii qofku muslim uu ku noqonaya baanu ka fahamsanayn oo dee waxaa jira aslu tawxiid oo qofku markuu la yimaado uu muslim noqonayo oo haddii intaa dabadeed furuucdii jaahil uu ka noqdo dee loo cudur daarayo jahlan yucdaru bihi jahal loogu cudur daaro hadduu ku sugayo dee loo cudur daarayo markaa markuu sheekhu leey huwa laa yafhamu wuxuu u jeedaa ee laa yafhamu asla tawxiid alladii yadkhulu linsaanu bihi fi lislaam asalkii tawxiidka ee qofku uu ku soo gelayay islaamnimada ayaanu fahamsanayn ee maaha macnaheedu tafaasiishii ayaanu fahamsanayn haddii aslu tawxiidka oo inta qofku muslim uu ku noqonayo qofku uu fahamsan yahay walow tafaasiishii tawxiidka jaahil ha ka noqdee ee qofkaasi waa waa waa waa muwaxid oo lama gaalaysiinayo walihada buu yihi sheekh sulaymaan ibnu saxmaan oo aimatu dacwo ka mid ahaa wa ama man daahiruhu laa islaam walaa kufr qofka daahirkiisa markaynu eegno islaamnimo iyo gaalnimo midna aanay ka muuqan bal huwa jaahilun ee jaahil ah fanaqul waxau leenaha hada rajulu ljaahilu ninka jaahilkaa in kaana macahu alaslu aladi yadkhulu bihi linsaanu fi lislaam fahuwa muslimun hadduu haysto asalkii qofku uu islaamka kusoo geliyay muslim uu ku noqonaayey dee waa muslim walow kaana jaahilan bitafaasiili diinihi tafaasiishii diinta walow jaahilba ha ka noqdee fainahu laysa calى cawaami lmuslimiin miman laa qudrata lahum calى macrifati tafaasiili ma sharacahu اllah warasuuluhu an yacrifuu calى atafsiil ma yacrifuhu man aqdarahu اllahu calى dalika min culamaءi اlmuslimiina wa acyaanihim cawaamta muslimiinta wuxuu yidhi dushooda ma aha in tafaasiisha diinta ay ka ogaadaan waxa ay waajib tahay inay ka ogaadaan culimada ilaa iyaga awooduu u siiyey ay ku gartaan tafaasiil diin bal calayhim cawaamta waxaa dushooda an yu'minuu bima jaءa bihi rasuulu iimaana caama mujmalan waa inay si guud u rumeeyaan wixii rasuulku uu la yimi alayh الsalaatu wasalaam kama qara dalika shaykhu اlislaam fi lminhaaj wain lam yuujad macahu اlasl haddaan qofkaa laga helin asalkii aladi yadkhulu bihi alinsaanu fi lislaam uu qofku uu islaamnimada kusoo gelayay fahuwa kaafirun wa kufruhu huwa sababu licraadi can tacalumi diinihi laa calimahu walaa tacallamahu walaa camila bih addurar saniya marka calaa kulli xaal sheekhu markuu leeyahay dadka waxaa ka mid a kuwa tawxiidkii ku camal falay iyagoon fahamsanayn oo uu tilmaamayo kuwaasi inay kufaar yihiin muwaxidiin aanu aanay ahayn wuxuu u jeedaa waxaanay fahamsanayn aslu tawxiidkii qofku muslimu ku noqonayay ee diinta lagu gelayay ee uma jeedo furuucdii iyo tafaasiishii diinta ayaanu fahamsanayn uma jeedo qaybtan markaa ah aw laa yactaqiduhu biqalbihi taas waa waadix oo dee xaaluhu waa ka xaali lmunaafiqiin munaafiqiintu tawxiidkay ku camal falayeen dee shirki may samayneyn laakiin qalbigaanay ka aaminsanayn dee qofku haddaanu tawxiidkii qalbiga ka aaminsanaynna hore ayay noo soo martay inaan tawxiidkaasi aanu anfac ahayn bal uu yahay sharun min alkaafiriin qaybta afraad waa man calima الtawxiida wacamila bihi baطina la ظaahira lilikraahi اlxaasil calayh fahada macduuru waa qof tawxiidkii garanaya si qarsoon buu ugu camal falaa tawxiidka ma muujisto xagga qalbigu kaga camal falaayo ma muujisanayo tawxiidka oo camalu jawaarixi baa ka maqan sababta uga maqanta waa maxay waa la khasbay waa mukrah kaana ikraaha waa loogu cudur daaray sida sheekhu insha allahu tacaala uu sheegi doono qaybta waxa weeyaan shanaad waa qaybta ku cudur daaranaysa waxaan aan macnaa xaq aan ahayn oo qaybtaa ku cudur daaranaysa waxaan cudurdaar aan ahayn ama baqe ama maal ay ilaashanayaan ama jaah ama mansib ama wax waxa weeyaan lamida wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala isagoo masaa-ishan ka hadlaaya oo tilmaamaya qofka inaan la shardiin marka la leeyahy diinta uu ka baxay inuu xaqa jaahil ka yihi oo xaqii soo garanaya ay suurtagal tahay inu inuu ridoobo aayadda qur-aanka watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha buu fasirayay sheekhu markaasuu ina alinsilaakha laa yushtaratu fiiha aljahlu bilxaq aw bugduhu qofka le diinta uu ka baxay shardi maaha inuu xaqii jaahil ka yihi isagoo garanayo qofku xaqii garanayu diinta ka bixi karaa jahli un diinta lagama baxo dee kufrigu kufruljahli un maaha dee kufriye kalaa jira kufru limtinaac kufru liba walistikbaar kufru licraab kufrigu dee anwaac buu leeyahy kufru ljuxuud shardina maaha qofku xaqii inuu cadhoodo xaqii isagoo jecel ayaa laga yaaba haddana qofku inuu kufriyo sababtu u kufriyay te dee inuu ku camalfali waaye waxa sheekhu uu sheegay in qofka jacayl adduunye uu jecel yahay xaq isagoo garanayo xaqnimadiisa aaminsan inuu sabab ugu noqdo inuu ridoobo weliba caalimka wuxu uhi ina maxabat addunya takunu sababan liriddat alcaalimi can alislaam adduunye jacayl baa waxay sabab noqon kartaa qof caalimi inuu diintii waxa weyaan uu ka ridoobo diintuu garanaya xaqnimadeeda laga yaabo waxa weeyaan in uu uu jeclaa marka hadalladaas waxay noo muujinayaan gaalnimadu inaanay ka dhalanu jahli ama xaqii oo la naco loo cadhoodo qof xaqii garanaya oo jecel xaqnimadiisa qirsani inuu kufrihi karo haddii xaqaasi uu ku camalfali waayo xaqa aynu ka hadlaynaana iminka waa maxay waa tawxiidkii weeye wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wa hadihi lmasala masalatun weyn oo kabiiratun weyn oo tawiilatun dheer oo tatabayanu laka kuu caddaanaysa idaa ta'amaltaha haddaad fiirsato oo fii alsinati nnaas dadka carabadooda aad ka eegto oo dadka marka ay tawxiidka ka hadlayaan ama masaa-isha ku saabsan ay soo hadal qaadaan haddaad hadalkooda u fiirsato qeybahoodana kuu caddaanaya taraa waxaad arki doontaa man yacrifu lxaqa xaqii mid garanayo tawxiidkii garanaya oo yatruku ka tegaya alcamala bihi ku camalfalkiisii likhawfi naqsi dunyaa adduunyo inay ka nuqsaanto baqa uu ka baqaya awgii uga tegay ku camalfalkii tawxiidka aw jaahin ama jaah inuu ka nuqsaamo aw mudaaraatin ama mudaaraadka halkan sheekhu wuxuu uga jeedaa mudaahanada ayuu uga jeedaa farqi baana udhaxeeya waxaa loo yaqaano almudaahana iyo waxa loo yaqaano almudaaraat oo mudaahanadu waa tarku ma yajibu lilahi min alghayra walamr bilmacruuf wannahyi can lmunkar wاtagaafulu can dalika ligaradi dunyawiyin wa hawa nafsaani mudaahanadu waa wixii ilaahay u waajibay ilaahay xaqu u lahaa qofku inuu ka tago sida alghayra calaa xaq illah xaqa ilahay marka meel lagaga dhaco inuu xanaaqo ama uu cadhoodo inuu ka tago qofku alamru bimacruuf annahyi can ilmunkar oo waxaanu ogeyn oo kale uu ka dhigo munkaraadkii la samaynayey iyo macruufkii laga tegayey oo ujeeddada sababta uga tegayna ay tahay qarad adduunyo ama hawada naftiisa awgeed taasaa mudaahano la ydhaha ilaahayo xaqiisa meel lagaga dhacayo arkaa ka cadhoon ma muujin maayo waxaan inay khaladtay xataa waa iska aamusayaan wanaag dadka fari maayo xumaan ka reebi maayo war aduu shantaadana tuko dantaada adduunyana ilaasha buu leeyahy maxaa kaa galay dadkan ilaahay baa xisaabin doone iskaga aamuso ha u muujinin xataa inaad khilaafsan tahay taa maxaa la idhaahdaa mudaahana la ydhahdaa waana shay baatila wey oo madmuuma amaa mudaaraadku waa dar-u shari lmufsid bilqowli layin waa qof mufsid oo fasaadkiisa iyo dhibkiisa aad ka baqanayso inaad dhibkiisa iskaga difaacdo qowl dabacsan si aad dhibkiisa uga badbaaddaa waxaad kula hadlaysaa maxay qowl dabacsan kaasaa waxaa la idhaahdaa mudaaraat baa la yidhaahdaa oo hadalkii adkaa sababu noqon lahaa inuu dhibkiisu kugu dhaco ayaad iska daynaysa kaasaa la yidhaha mudaaraat ama marka aad ka baqato dhab dhibkiisii iyo sharkiisii iyo mafaasidiisii ayaad ka jeesanaysaa waayo waxaad og tahay in haddaad hadasho in hadalkaaga nagu dhalayo maxay mafsado ka weyntii markii hore jirtay marka taasaa waxaa la idhahdaa mudaaraat marka mudaaraatku madmuum maaha marka sheekhu markuu leeyahy mudaaraad buu uga tegayaa tawxiidkii mudaaraadka halka wuxuu uga jeedaa bimacnaa eesh almudaahana ayuu uga tegayaa oo isagoo og dadkan inay shirki ay ku sugan yihiin ayaanu shirkiga ka reebahayn oo aanu ka xanaaqahayn oo inuu khilaafsayo aanu muujisanahayn isagoo qarad ama manfaco adduunyo ilaashanaya marka kaas ayaa waxa weeyaan ka madmuumka mudaaraadka wuxuu sheekhu uga jeedaa baynu nidhi ana mudaahano ayuu uga jeedaa sheekhu wa tara waxaad arkaysaa man yacmalu bihi mid tawxiidkii ku camal falaya dhaahiran ugu camal falahaya laa baatinan aan ugu camal falahayn oo tawxiidka qalbiga kama ictiqaadsane uu ku camal falayaa waa munaafiquun oo sidee waxa weeyaan aad ku garatay ila qalbigiisa maad jeexini inaanu tawxiidku qalbiga kaga jirin saaad ku garatay dee waa inuu isagu muujistaa lagu garan karaa walatacrifanahum fii laxni lqowl qofka munaafiqa mararka qaarkood inuu nifaaq qalbiga kaga jiro waxaa lagu garan karaa hadalkiisa isagu uu ku hadlay ayaa lagu garan karaa waxaa kaloo lagu garan karaa dee qofkii haddaad weydiiso tawxiidkan uu ku camal falayo ay caddaato inaanu garanahaynba dee inaanu qalbiga ka ictiqaadsanin bay taasi ku caddaynaysa ila ictiqaadkiiyo cilmiga keebaa horeeya cilmigaa horeeya qofku wuxuu garanaya u ictiqaadi karaa sooma waxaanu garanayn siduu u ictiqaadi faidaa sa'altahu markaad weydiiso camaa yactaqidu wuxuu ka caqiidaysayay biqalbihi qalbigiisa faidaa huwa misawaaba isagoo laa yacrifu tawxiidka aan garanayn maxaa caqiido kuwa haddaad sheegto aada weydiiso tawxiid kuu sheegi maayo haddana dhaahiran camalkiisi waa tawxiid marka tawxiidka inaanu ictiqaadsanayn oo qalbiga aanu kaga jirin ayaa taasi ay daliilota waayo hadduu qalbiga kaga jiro dee wuu garan lahaa ilay garashadaa ka horeysa ictiqaadulqalbiga ka horeyse markaa sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu halkan markaa ku sheegay qeybaha ay dadku u qeybsamaan tawxiidka ujeeddada uu ka leeyahaana waxay tahay waxyaaba dad fara badan ay ku cudur daartaan markii ay ka tegeen ku camalfalka tawxiidka ayaa uu tilmaamayaa inaanay cudurdaar u ahayn oo dadka qaar iyadoo cidina aanay khasbin ayaa waxay ku cudur daaranayaan dadkan dhexdoodu ka baalcad ka noqonaya maal baa iseegaya madaxtinimaan waayaya jaahayga iyo sumcaddayda ayaa hoos u dhacaysa waxaas inaanay cudurdaar ahayn ee qofka tawxiidkii ku camalfali waayey waxyaabaha ku cudur daaranaya uu kaafir yahay walow tawxiidka ha garanayo xaqnimadiisa ha caqiidaysnaadee oo ha aaminsanaadee ayaa sheekhu raximah llahu tacaala halkan uu ku caddeeyey waxaa sheekhu halkan uu kaga hadlayaa qadiyadda ku saabsan man yucdaru bitarki tawxiid waman laa yucdar yaa loo cudur daaraya hadduu tawxiidkii ka tago yaase aan loo cudur daarahayn walaakin hase yeeshee calayka waxaa dushaadaa bifahmi aayatayn laba aayadood inaad fahanto oo min kitaab illah ilaahay kitaabkiisa ka mida ulaahumaa aayadda koowaad waxa weeye maa taqadama waa aayaddii soo horu martay wahiya qowluhu weeyi ilaahay uu yihi laa tactadiruu ha cudur daaranina qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiini dabadi ayaad gaalowdeen fa idaa taxaqaqta haddaad xaqiiqsato oo si dhib aad u ogaato ana bacda saxaabati saxaabada qaarkood aladiina kuwaasoo ghazaw ku duulay alruuma reer room maca rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilah iyagoo la socda kafaruu inay gaaloobeen bisababi kelimatin kelmad sababteed qaaluuha ay yidhaahdeen calaa wajhi lmasxi si kaftana ay u yidhaahdeen iyo walacib si ciyaar ciyaara tabayana laka waxaa kuu caddaanaysa ana aladii ka yatakalamu ku hadlaya bilkufri gaalnimada aw yacmalu biha ama ku camal falaaya khawfan baqo uu ka baqaayo awgeed min naqsi maalin xoole inay ka nuqsaamaan aw jaahin ama jaah inuu ka nuqsaamo aw mudaaraatin ama mudaahano awgeed liaxadin axad uu mudaahanaynayo acdamu inuu ka weyn yahay xagga gaalnimada minmankii yatakalamu ku hadlayay bikelimatin kelmad yamsaxu bihaa uu ku kaftamaayey bal u fiirso qoladaa rasuulka markii hore rumaysay dee ilaahay iimaan uga markhaati kacay u ihi bacda iimaanikum ee gaalada duulimaadka ku ahayd ee nebi maxamed la socotay maxay u gaaloobeen kelmad gaalnimo ay ku hadleen sooma iyagoo iska ciyaaraya oo iska kaftamaya oo inamaa kunaa nakuud wanalcab wanaqطacu bihi ariiq soomay lahay hadal badnimo baa noo geyso waan isku ciyaarayno safarka iyo wadada dheer baan isku dhaafinayna so kumay gaaloobin kelmadda ictiqaadkii aq garashadii xaqa ay garanayeen iyo ictiqaadkay ictiqaadsaneen xaqnimadiisu miyay gaalnimo ka badbaadisa kamay badbaadin waayo sidaa qofku xaqa uu garanayo u ictiqaadsiyo xaqnimadiisa waxaa loo bahaya inu carabkiisana uga muuqdo iyo xubnihiisa wuxuu leeyahy sheekhu haddaba maxaad u malaynaysaa miyaanu kuwa ka gaalnimo daraan ahayn qofka isagoo tawxiidkii garanaya tawxiidkii khilaafaya dee shirki samaynaya oo sababta shirkigan uu samaynaya maaha inaanu tawxiidkii garanayn waa garanaya maaha inaanu ictiqaadsanayn inuu tawxiidku xaqi waa ictiqaadsaya tawxiidku inuu xaqi shirkiguna baatil uu yahay laakiin maxaa u geeyey shirkiga inuu sameeyo waxaa u geeyey wuxuu u baqayaa xoolihiis xoolaha xogay kaa nuqsaanu isleeyahayo haddaad tawxiidka muujisato dadka meesha degeniba waa ahlu khuraafaat wa shirkiyaad oo cidiba kuusoo geli mayso cidba waxba kaa iibsan mayso dukaankaaguba uu kici doonaa busaarad baad u dhiban ayuu isleeyahay ama jaha buu ilaashanayaayo shacbiyad buu leeyaho jamaahiirtaa sacabka u garaacdo taasi ad waayi doontaa buu isleeyahy ama waxoogay cid buu mudaahano u samaynayaa qaraabo awgeed ama madaxtinimo awgeed ama da-ay ciddaasi dheer tahay awgeed ama masaalix adduunyo ciddaa uu ku qabo awgeed ayuu tawxiidka uga tago shirkiga u samaynaya oo hadduu arko isagoo qasido shirkiga qaadaya isagoo garna inay shirki tahay oo inay baatil tahay aaminsan buu la qaadaya war maxaa kuu gey war ma ninkaa weyn baan khilaafi karaya ayuu odhanaya wuxuu odhanayaa war waa intii waa macaamiishaydiiba waa intii wax iga iibsanaysayba haddaan tan la qaadi waayo wahaabi baa taba odhanayaan dib dambayse waxba iga iibsan maayaan marka waxaasaa shirkigii inuu sameeyey ku kalifaya isagoo shirkinimadiisa garanaya marka kaasi ayaa ka gaalnimo daran ka shirkigiiyo kufriga ku hadlay isagoo iska ciyaaraya ama iska jeesjeesaya waxaa ka gaalnimo daran ka kufriga xub dunya xub lmaal xub ljaah almudahana ay u geysay walaayatu thaaniyatu aayadda labaad qowluhu tacaala waa hadalka ilaahay uu yidhi man kafara bilah ka ilaahay ka kufriyey min bacdi iimaanihi iimaankiisii dabadi ilaa man ukrihaa ka la khasbay mooyaane wa qalbuhu xaal qalbuhu qalbigiisuna mutmainin uu ku xasilooya biliimaan walaakin hase yeeshee man sharaxa qofka u ballaadhiya bilkufri gaalnimadii sadran laab fa calayhim waxa kuwaa dushooda ah gadabun cadho min allah xagga ilaahay ka aad walahum cadaabun cadiim cadaab weyn ayaana kuwaasi u sugnaaday daalika arrinkaasi muxuu ku dhacay ma inaanay xaqa garanahayn ayay u gaaloobeen cadhada ilaahay ugu dhacday ya ma in aanay xaqa aaminsanayn maya xaqa ku camalfalkiisii bay ka tageen gaalnimo ayay ku camalfaleen oo maxaa u geeyey gaalnimada inay ku camalfalaan biannahum iyagu istaxabuu inay jeclaadeen alxayaata addunya nolosha adduunyo cala alaakhira markaa qofka adduunye jacayl gaalnimo ay ku kalifto inaanay taasi cudurdaar u noqonahayn bay aayaddu ay ku caddahay falam yacdur illaahu ilaahay uma cudur daarin min haaulaa axad kuwaasi ka mid ah gaalnimada sameeyey ilaa man ukriha ka la khasbay mooyaane gaalnimada lagu khasbay maca kowni qalbi iyadoo lala qabo qalbigiisu inuu yahay mutma'inan mid ku xasiloon biliimaani iimaan ka labadaa sifo laga helo inuu khasban yahay kow iyo marka la khasbay inaan qalbigiisu aanu isbedeline iimaankii uu ku sugan yahay oo waxaa la khasbi karaa qofka carabkiisa waa laga dhawaajin karaa xun dee xubnihiisana waa la khasbi karaa laakiin qofka qalbigiisa cid khasbi kartaa iyo caqiidadiisa ma jirto waayo waa meel qarsoon wa amaa hayru haada kaa ciddii kasoo hadhay miya faqad kafara waa gaaloobay bacda iimaanihi iimaankiisa dabadi mar hadduu gaalnimo sameeyey sawaan waxaa isku mid a facala sameeyaa gaalnimada khawfan baqa awgeed aw mudaaraatan ama mudaahano awgeed aw mashaxatan biwatanihi ama wadankiisa oo ku bakaylayo macnaa inuu joogada uu jecel yahi uu leeyay haddaan tawxiidka muujisto wadankaa layga saaraya haddii wadanka lagaa saara nebi maxamed ba waa laga saaray ma nebi maxamed baad ka khayr badanta wadanku dhulka ilahay u jeclaa baa laga saaray aw ahlihi ama ehelkiisa jacayl uu qabo awgeed ayuu gaalnimada u samaynaya aw cashiiratihi ama qabiiladiis aw maali ama xoolihiis aw facalahu ama waaba sameeyey shirkiga gaalnimada calaa wajhi lmasih si waxa weeyaan kaftan uu ku jiro u sameeyey aw ligayri dalika buu u sameeyey ama arrimaha waxaan ahayn awgeed oo min alaqraadi ujeedooyinkiia ila almukraha kii la khasbay mooyaane kaasuun baa loo cudur daaraya laakiin ka kufrigiiyo gaalnimadii sameeye ujeedooyinka kale u sameeya cudurdaar ma leh falaayatu aayaddu tadullu waxay tusinaysaa calaa haada arrinkaasi min jihatayn inaga tusinaysa inka loo cudur daarayaa uu yahay ka kufriga lagu khasbo laakiin ka kufriga ikhtiyaarkiisa ku sameeya ee waxyaabahan kale ku cudur daaranaya inaan loo cudur daarayn baa adduyna tusinaysa laba dhinac bay naga tusi alawalu wejiga oo koowaad qowluhu weeye ilaahay u ihi ilaa man ukriha ka la khasbo mooyaane falam yastahni illaahu ilaahay muu soo reebin oo gaalowgii kamuu soo reebin ila almukraha ka la khasbo mooyaane kaasuunbaa gaalnimada lagu khasba ee khasab lagu khasba ee awgeed u sameeyey ayaan gaaloob ahayn buu ilaahay yidhi wa macluumun waxaa mid la garanaya ana alinsaana insaanka laa yukrahu laguma khasbo ilaa cala alcamali camal mooyaane aw ilkalaami ama hadal mooyaane wa ama caqiidatu lqalb caqiidada qalbiga miyaa falaa yukrahu axadun axadna laguma khasbi karo calayhaa iyada oo qalbigu waa meel qarsoon oo cid khasbi kartaa ma jirto laakiin hadal baa lagu khasbi karaa ama waxaa lagu khasbi karaa camal baa lagu khasbi karaa wathani wejiga labaad waxa weye qowluhu tacaala ilaahay uu yidhi dalika arrinkaasi wuxuu u dhacay biannahum iyagu istaxabuu inay jeclaadeen alxayaata addunya cala alaakhirati ay ka jeclaadeen fasaraxa ilaahay wuxuu si cad u sheegay ana hadal kufra gaalnimadaas iyo walcadaaba cadaabka qoladaa ku habsaday lam yakun inaanu u dhicin bisababi lictiqaadi inay baadil ictiqaadeen awgeed aw iljahli ama xaq iyo tawxiidka ay juhaal ka ahaayeen awgeed aw ilbuqdi ama cadho ay u qaadeen awgeed lidiini diintii aw maxabatilkufri ama gaalnimo ay jeclaadeen awgeed ilaahay kuwaasi sababtay u gaaloobeen kamuu dhigin inaanay xaqii garanayn inaanay ictiqaadsanayn inaanay jeclayn inay necab yihiin kamuu dhigin wa inamaa sababu sababtiisu waxa weeyaanuun ana lahu waxaa u sugan qofkan fii daalika gaalnimada uu ku hadlayo ama uu samaynayo cidina aanay ku khasbin waxa ugu sugan xadan dheef min xuduudi dunya ka mida fa aaharahu xadka ama dheeftaasuu ka door biday cala diini diinta markaa kaasi cudurdaar ma leh markaa sheekhu halkan waxa uu tilmaamayaa waxyaabaha dadka qaarkood ay ku cudur daartaan iyagoo tawxiidkii garanayo xaqnimadiisa ictiqaadsanay inaanay u noqon ahayn cudurdaar waxa cudurdaar noqon kara uu yahay qofka in la khasbo lagu khasbo gaalnimadii inuu ku hadlo ama inuu sameeyo amaa qofka iyadoo cid inaanay khasbin u qasdiya gaalnimada samaynteeda ama ku hadalkeeda waxyaabaha inuu ku cudur daartaa cudurdaaru noqon mayso waxaan in yar markaa aan ku gebagabaynayaa ikraaha maadaama sheekhu uu sheegay dee ikraahu waa qaybsamaa khasabka qofka la khasbayaa waa qaybsamaa wuxuu u qaybsamaa ikraah taama ikraah dhammaystiran oo qofkii dee tusaale ahaan inta la xidhxidho ikhtiyaarkii oo dhan laga qaado meel lagu dhex tuuro laa shaka kaasi inuu cudurdaar yahay oo qofkaasi loo cudurdaarayo qofkaasi mukalaf maaha bilijmaac ikraaha qaybtiisa labaad waa ikraaha hayru tam waa ikraahaan dhammaystirnaynoo weli qofkii nooca ikhtiyaara buu leeyahy waxbuu kala dooran karaa laba nooc buu u qaybsamaa ikraah mulji ah ikraaha qofka aynu odhan karno waa ku khasbay inuu u iisho wixii markaa lalahaa samee ama ku dhawaaqa oo qofkii waxaa lagu hanjabay in la dilayo ama gacan laga jaraayo ama xoolihiisao dhan lala wareegayo haddii kale waxaa la yidhi idbax ligayr illaah ilahay cid aanayn waxu gowrac ikraaha markaa noocaasa ee muljiga ahi wuxuu u qaybsamaa ikraah fi calaa xaqi lgayr xaq cid kale leedahay in lagu khasbo inaad wax yeesho oo tusaale ahaan lagu idhaahdo qofkan dil haddii kale adaa lagu dilaya inaad dishaa kuma banaan in lagu dhaha maalkiisa baabi ama xoolaagaa la baabiinaya kuma banaan inaad baabiisa caruurtiisa la ama kuwaagaa la laynaya inaad laysaa waxa weeyaan kuma banaana iyo inuu yahay waxa weeyaan ikraah fi xaq illaahi subxaana wa tacaala wax ilaahay un meelka dhac ku ah laakiin xaqa bani aadamka aan meelka dhac ku ahayn in qofkii lagu khasbo ladha waa lagu dilaya haddii kala samee waxan markaa qofkii ruksa ayuu u haystaa inuu waxaa sameeyo gaalnimada uu ku hadlo ama uu sameeyo waayo ilaahay subxaana wa tacaala cafiskiisa iyo dhaafistiisa ayaa fara badan waana u rukseeyey qofku si uu naftiisa u badbaadiyo inuu waxaa ku dhawaaqo ama uu sameeyo ilaa man ukriha waqalbuhu muطmainu biliimaan waxaa shardi ahoon inuu qalbigiisu ku xasiloon yahay iimaanki xagga caqiidada qofkii aanay aanay waxba kaga dhicinoo dhaahiran inuu u waafaqo gaalnimada lagu khasbayo ee baatinan aanu aanu waxa weeyaan u waafiqin ikraah waxa weeyaan nooca labaad waa ikraah hayru mulji ah ikraah aan taamkahay noociisa labaad waa hayru mulji oo qofkii waa loo hanjabay laakiin waxa loogu hanjabay wax dhib weyna maaha sal waxa hi maanta qadadaa lagaa mamnuucaya qadayn mayse haddaanad odhana kithna ya kawth ikraah hayru mulji ma banaanay ad tirahdaa waayo dhib weyne kusoo gaadhaysaa ma jirto ama xoolo yaroo aad ka maarmi kartaa lagugu yidhi waa lagaala wareegaya wahaakada ama waxa lagu waa lagu xabsay waa lagu xabisaya waa lagu yaro xidhaya haddaad shirkigaas samayn weydo aad nagu waafiqi weydo waxaasi noqon maayo marka ikrah lagugu cudur daaro waa ikraah hayru mulji waayo haddaba ikrahan muljiga qofka loogu cudur daarayo dee qofka loo loogu hanjabay dil ama xubnaha qaarkood in laga jaro ama in maalkiisii lala wareego ama ehelkiisii la faraxumeeyo isaga laftiisa qofka marka loogu cudur daarayo shuruud buu leeyahy shuruudda waxaa ka mid a ahlucilmigu raxmatullaahi calayhim ay sheegaan ciddan dee ku khasbaysaa waxaanay kuugu goodiyeysa waa inay awood u leedahay inay inay kugu samayso oo qof aan waxbaba aan kugu samayn karin awood ba arrintan uu kugu hanjabay aan u lahayn hadduu ku dhaa sidaa samee haddii kale kooban kaaga siinaya haddaad wixii samayso cudurdaar ma lihid waayo qofkani awoodba uma laha waxaan inuu kugu sameeyo marka fi lxaqiiqati dee mukrah ma tihido ma khasbanid shardiga labaad waa inaanad awood u lahayn inaad isdifaacdo oo xataa hadduu dhibkan kuu geysan karo laakiin aad isdifaaci karto mukrah ma tihid haddaad wax iska celin kartid ama aada isku difaacid in adiga laftaada wax iska celiso ama in cid kale gurmadee aada weydiisato ama inaad carartaba cararka laftiisa nooc difaaca ka mid ah haddaad kufrigan lagu khasbayo aad ka baxsan karto mukrah ma tihid baxso oo ha samayna waxa weeyaan gaalnimada shardi kale wuxuu waa shardiga saddexaade waxaan lagugu khasbayaa waa inuu yahay dee wax xaaraana wax xaaraana waa inuu yahay waxaan lagu leeyahay haddaanad waxaas haddaanad si haddaanad sidaa yeelin sidaasaanu kugu samayn doonaa waxaan lagugu le lagu lagugu hanjabayaa waa inuu yahay wax xaaraana lakiin haddii wax mubaaxa lagugu hanjabayay ka hor oo tusaale ahaan lagu yidhi haddii waxa weeyaan aada gaalnimadaa nala samayn weyda iyo shirkigaa waxaanu kugu ganaaxaynaa inaad soddon ji soddonka jisa qur-aanka aad dhamayso wixii lagugu hanjabaya waaba khayre waan ilaahay khayr ha idin siiyo soddonkaa dhamaynaya idaaide waa inaad tidhaahdo ila xaaraan maaha waxaan lagugu leeyahay waxa waanu kugu ganaaxaynaa ama waanu kugu ciqaabaynaa waxaa kaloo shardiya in waxaan lagugu hanjabayaa uu yahay wax caajila oo lagu leeyahy imikaa lagugu samaynaya oo malahaaga ay ka qaalib tahay oo ay kuula badan tahay weliba in lagugu samaynayo oo haddii lagu leeyahay tusaale ahaan waar shirkigan iyo gaalnimadan samee haddii kale shan sannadood kadib baa lagu dilaya kuma banaana inaad samayso waxaa laga yaabaa shantaas sannadood ee uu leeyahay dabadeed waa lagu dili doonaa inaad adigu halkiisa gasho isaguna halkaaga u galo ee wax dhici kara ilaahay baa muqayiru laxwaala soo maaha wallahu gaalibun calaa amrih walakina akthara annaasi laa yaclamuun sidaas oo kale waxaan uu qofkani kuugu hanjabayo ku khasbayaa waa inay kuula bad aada hubto ama kuula badan tahay inuu samaynayo lakiin haddaad iska garanaysa inay iska goolaaftan tahay waanu waxaan kolleyba aanu samaynahayn markaana mukrah noqon maysid marka halkaa ayaa kitaabku inoogu gebagaboobay waxaa sheekhu raximah allahu tacaala kitaabka uu ku gebagabeeyey oo uu yidhi wallahu ilaahay baa subxaanahu xumaan o dhan ka nasahnaa wa tacaala koreeya aclamu waxa weeyaan cilmi badan soo inta kaleba inaan dhamayn saxbaa inoo harsana نعم وصلى الله إلهي كصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شيخ وحا ومركا علمك وعلي إلى الله سبحانه وتعالى ويقفنا سورة قالوا ماها مهما علمك وكقاره إنه إلهي علمك سوحا ويانو كوبه إلهي بعد ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وفوق كل ذي علم علم وحانو كو إشارة يا شيخ عن الشبهات كان هلكن وكو شيغي jawaabii cilmigaa laga bixin lahaa inaanay ku urursanayn intan uu sheegayo qura oo laga yaabo dadka qaarkood oo ahlucilmi inay hayaan jawaabo kale oo kuwan ka xoog badan oo ka cadaan badan oo shubahaadkan waxa weeyaan lagaga jawaabi karo alxamdu lilah aladii binicmatihi tatimu saalixaat halka ayuu noogu dhammaaday waxa weyaan kitaabkii kashu shubahaad waana kitaab aada iyo aada u qiimo badan waxaana taladaydu ay tahay inaan halkaa kitaabka aan lagu ilaabin bal la muraajaceeyo weliba si jamaaciya oo wada jira kitaabka loo muraajiceeyo oo la mudaakareeyo ballankeenu kolley waxa uu yahay in silsiladan caqiidada halkaasun aynu ka wadno kitaaba tawxiid baynu dhamaynay mar labaadkana waxaynu dhamaynay ka shubahaad oo iyadoo cilalku ay iska fara badnaayeen haddana min nicmat illaahi wa tawfiiqihi lana ay ka mid tahay inaanu maalin qurana inaga habsaamin waxa weeyaan kitaabka sidaynu u bilownay ilaa yawmina haadaa maalin qura inagama habsaamin waa maalintaynu bilownay ilaa maanta si xidhiidha buu inoogu socday yom waaxidan waynu dhigi jirnay haddana waa kaa dhammaaday maalintaynu bilaabayna waxaan fila wada xusuustaan hadalkaan idin idhi macnaa wixii la bilaabay loo sabraa u dhammaadaa masaajidku maalintii wuu buuxay inkastoo iminkaba alxamdulillahi tacaala uu buuxo labadaa safa dambe ayaa dhinmay raggii fadhiyey kolley waa inaga hadheen meelahaasun bay joogaan maanta inay hurdaan baa laga yaabaa kitaabkiina waa kaa inoo dhammaaday alxamdulilah ilaahina subxana wa tacala haynagu anfaco waxaynu ku xigsiin doonaa kitaabka la dhaa alcaqiida alwaasitiya oo maalintan oo qura aynu wadi doono haddii ilaahayna waafajiyo isaguna saasunbuu u dhammaan doonaa un haddii waxa weeyaan loo sabro laakiin iminka si dhaksaa kitaabka uma bilaabayno asbaabo aniga ila xidhiidho awgood xagga caafimaadkayga insha allahu tacaala bisha sideedaad marka fasaxan uu dhammaado bisha sideedaad biidn illahi tacaala ayaynu soo cilaabin doonaa marka bishan lixaad ee soo socota iyo bisha toddobaadba xalqadeenani fasax bay ahaan doonta waxaana laga faa'iidaysan doonaa insha allahu tacaala dowraadka iyo iyo kutubta kale wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed